tummadda qoraalka waxaa weeye madaxweynaha dowladda puntland ee soomaaliya tirsigeedu waa afar boqol afar soddon iyo labo laba kun lix iyo toban oktoobar shan iyo tobankeedii laba kun lix iyo toban ku guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland ujeeddo kalfadhi aan caadi ahayn mudane guddoomiye waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa codsi kalfadhi aan caadi ahayn ee golaha wakiilada dowladda puntland kalfadhigaa oo socon doona muddo toban casho ah oo ka bilaabata shan iyo tobanka bisha tobnaad laba kun lix iyo toban laguna ansixin doono xubnaha aqalka sare ee dowladda puntland u matalaya dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana halkan idinku soo gudbinaynaa liiska xubnaha aqalka sare ee dowladda puntland u matalaya dowladda federaalk ee soomaaliya xubnaha aqalka sare u sharaxan ee la rabo golaha wakiilada dowladda puntland inuu kala xulo ama kala dooro waa sidan kow saynab xaashi biixi shukri aadan maxamed xaawo caynab cabdi saddexdaa xubnood waxay ku tartamayaan hal kursi labo kow waa saynab xaashi biixi shukri aadan maxamed xaawo caynab cabdi labo hodan maxamuud cismaan basre cumar geelle waxay ku tartamayaan kursi saddex cumar cabdirashiid cali sharmaarke aamine aadan cabdulaahi iyaguna waxay ku tartamayaan hal kursi afar cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole cabdimahad abshir cusmaan iyaguna waxay ku tartamayaan hal kursi shan siciido xasan cusmaan axmed maxamuud cabdalle tigaana siciid maxamuud aadan iyo maxamed maxamuud cali bile iyana waxay ku tartamayaan hal kursi lix cabdirasaaq cusmaan xasan juurile hodan ismaaciil cilmi iyana waxay ku tartamayaan hal kursi toddoba maxamuud axmed maxamuud faadimo siciid maxamed iyaguna waxay ku tartamayaan hal kursi siddeed maxamed siciid xirsi morgan maxamuud cali siciid bootaan barre samatar iyana waxay ku tartamayaan hal kursi sagaal cabdixakiin axmed xaashi mahad daahir sheikh nuur cabdiqaadir faarax shaaciye iyaguna waxay ku tartamayaan hal kursi toban cali ismaaciil cabdigiir shukri cabdulaahi maxamuud farxaan cali xuseen waxay ku tartamayaan hal kursi koob iyo toban cabdisalaan xaaji maxamuud dheere siciid maxamed cali faarax faarax cawad jaamac iyana waxay ku tartamayaan hal kursi wada shaqayn wacan dr cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha dowladda puntland